process. Even if the song's been written, I think it's great to go in there and bring it to life together.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegeystayaal waa jimco labaiyo tobanka bisha februari sanadka laba kun koob iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan sida ay soomaalidii hore u xushmayn jireen gabdhaha waagii hore soomaalidu gabdhaha waxay dhigtay meel aad iyo aad u weyn oo dhaqanku wuxuu ahaa waxa quree gabdhaha ilaasha waxaa ka mid a sugaanteenna heesaha qaarkood kolanaya gabadh u gargaar ama guurso waxaa kaloo jirta loodhan jiray gabadh ooyiday waa ceeb oo laga gardaran yahay oo hintaa la xukuma galay iyaa la xukumi jiray heesaha aan maanta idin haynana waxaa ka mid ah
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida
xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurada maraykanka ee c d c loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in dadka qaata tallaalka buuxa ee covid looga baahnayn inay iskarantiinaan beri marka ay la kulmaan dad cudurka qaba haddii aysan wax calaamadaha isku arkin c d c ayaa sheegtay in tallaalka uu horumar ka muujiyay arrinta ka hortagga cudurkaas dadka qaar ee doorta inaysan iskarantiilin ayay hay-addu sheegtay inay sidaasi yeelaan keliya haddii ay tallaalka qaataan muddo saddex bil gudaheeda ayna keliya karantiilka afar iyo tobanka cisho ah ay iska daayaan marka ay qaataan tallaalkoodii ugu dambeeya markaas oo uu difaacu jirku uu la falgalayo maraykanka ayaa khamiistii ku dhawaaqay cunaqabatayn cusub oo ka dhan ah dalka mayamaar oo sidoo kale loo yaqaano baarma muddo ka badan toddobaad kadib markii militariga dalkaasi ay afgembiyeen dowladdii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay wasaaradda lacagta ee maraykanka ayaa khamiistii sheegtay inay cunaqabataysay toban qof iyo saddex ururo kuwaas oo door hogaamineed ka ciyaaray afgembigii dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee baarma cunaqabataynta laguma soo rogin dadka baarmaah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska maaliyadda ee maraykanka cunaqabatayntan ayaa loo maray amar fulineed oo uu saxiixay madaxweyne jo biden subaxnimadii iyo khamiista afgembigii mayamaar ka dhacay kowdii februari ee xukunka sida xoogga ah loogala wareegay dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalka ayaa keentay in bannaanbaxyo ballaaran ay ka dhacaan waddooyinka kuwaas oo lagaga soo horjeedo la wareegidda xukunka kuwaasoo socday shan maalmood oo xiriira
halka warkaas aad ka dhegaysanayseen waa v o a duhur jimca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaatan aad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey waryaha v o eda haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa marti inoogu ah macallin muuse diiriye xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee inta badan wax ka qora dhaqanka iyo sooyaalka soomaalida toddobaadkan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaynu kaga hadli doonnaa soomaalidu sidii ay u qiimayn jireen gabdhaha iyo qiimaha ay ku lahaayeen dhaqanka soomaaliyeed wakhtiyadii hore ugu horeyn ku soo dhowow macalin muuse diiriye xuseen barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadka waan dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan ka hadlaynaa maanta sidaa uu sheegay wariyuhu barnaamijkaas waxaad nooga warantaa qiimaynta gabdhaha soomaaliyeed ay ku lahaayeen bulshada dhaqankii hore ee sooyaalka soomaalida waagii hore soomaalidu gabdhaha waxay dhigtay meel aad iyo aad u weyn oo dhaqanku wuxuu ahaa waxa quree gabdhaha ilaasha waxaa ka mid a sugaanteenna heesaha qaarkood kolanaya gabadh u gargaar ama guurso heesaha qaar waxaa ka mid ahaa war gabadha dayay rag bay geeldhalay u tahay waxaa kaloo jirta loodhan jiray gabadh ooyiday waa ceeb oo laga gardaran yahay oohintaa la xukuma galay iyaa la xukumi jiray aan sii wada barnaamijkeenna saddex xaalo waa la dhegaystaa xakiimkii muxuu yidhi xadiiskii muxuu yidhi xigmadii maxay tidhi saddex waa maanguneed tu aan dhaco tu aan kufsado tu aan dilo waa waxa maanta ka taagan geyga soomaalida saddex doqon baa dhiba dumar duqay deris abu musafow saddex u gargaar miskiin maxas marti waayahay saddex waa guubaabo garaadkan guula ku barin allaha gooyo garhkan samaha ka talin allaha gooyo gacanta haysan bixin allaha gooyo garaad hore wuxuu yidhi gaajo geel waa gowsa la'aan gaajo rag waa garaad la'aan gaajo dumar waa ubad la'aan moogow saddex waa loo samraa maalyari mariid marwo garaad yar saddex saadirkaa baxsha samirka saldanadda saaqyada saddexdaana ilaahay baa baxshaa rag waa saddex sire subke sare
waxyaabaha dhaqanka gabdhaha soomaaliyeed ilaalin jiray maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa kow geesiga garyaqaanka gabayaaga saddexdaas oo ah dadka ilaahay hibada u siiyey maskaxda ayaa halkeeda dhigi jiray waxaa kaloo ilaalin jiray dumarka waagii hore duqayda dowladda iyo diinyaqaanka culimmada saddexdaasina si adag bay uga hadli jireen dhaqankuna u fiicnaa xadgudubka dumarka xakiimku ma ogola xaadiista nebiyadu ma ogola xeer soomaaliguna ma ogola dhacdo waxaa dhacday nin soomaaliya ayaa gabadh kufsaday meelaha xuduudda soomaalida etoobiya garyaqaan baa yimiday ninkii gabadha kufsaday geed quraan loo ku xidhay shan iyo toban halaadoo geelina halkaabuu soo joojiyey qoladii gabadhu ka dhalatay baa timiday waxaa la arkay ninkii oo xidhan iyo geeloo jooga waxay nuura waa talisa waxaa ninkaa nuur cusmaan wuxuu odayga yidhi hadday dhimatana geelaasi waa aaska madaxiisii hadday noolaatana geelaasi waa arooska madaxiisii arrinta way dhammaatay saasaa loo qiimayn jiray mid kale nin baa gabadh gacan qabtay xoog gabadhi waaybaaya bay tili gar baa la galay nuur cusmaan baa ka tiliy wuxuu yidhi waa shan halaad haddii baad gabadhaa gacanta xoog ku qabatay oy waybaaya tili waa shan halaad halkaasuu dhaqanka soomaalida mari jiray iska daadilaya dhicid waxaan maadaama aad ka hadashay marka dhib la gaadhsiiyo gabdhaha siday soomaalidu uga talin jirtay waxaad ka warantaa colaadda iyo nabadaynta sidii ay uga qayb qaadan jireen gabdhuhu loo qiimayn jiray iyo qiimahay ku lahaayeen nabadda
waa runtaasi ta ugu muhiimsan bay ahayd hadduu dagaal dhaco oy laba beelood isku dhacaan oo dhimasha dhacdo marka halkaa la xalliyayo waxaa la odhan jiray xabha lagu bururiyo oo labadii beeloodoo isdilay ayaa waxay iswadaarsan jireen gabdho saasay qayb weyn weyn weyn uga qaadan jirtay xagga nabadaynta waana lagu samni jiro dee abtiga meesha soo galay saddex waa la ciseeya awowga abtigii aabbaha abtigii abtiga abtiga inankaaga taasaa keenaysa markaas inay halkaas ay colaadiisa ku dhammaato midda kale haddii gabadh dagaal maxaa dhaliya gabadh la qaado ama gabadh la dilo geel la qaado afligaado xagga diinta haddii gabadh wax la yeelana dagaalku way dhici jirayba saasay taan u qayb qaadan jirtay waayahay haddaan sii wado gobi saddex way cisaysaa gabdhaha gacal goortin abaar baa dhacday gabdhihii baa la diray gabdhihii raggii soo wanaajiyey waxaa laga yidhi gabadha wiil muuse allay leedahay aabbay leedahay walaal bay leedahay macnaha abaartii dhacday markii gabdhihii la diray ee xigtadii soo caawiyeen gabadhii maalmadaasaa laga sameeyo saasay abruhu qiimo weyn u lahaayeen okay saddex dhaqankaa maamuusi jiray marwo mulaaq maxas saddexdaasa dhaqanka soomaalidu wuu dhowri jiray oo ilaalin jiray waayahay bal sida ay soomaalidu u dhowri jirtay maganta iyo martida iyo maxasta siday ahayd dhaqankaa hore ee sooyaalka soomaalida waxa weeyaan dhaqanka soomaalida waxayba ahayd gunnimo gobidhimashay geydaaye dhagxumo ma geydo waxaa la odhan jiray dhaqanka soomaalida sagaal nin gabdhahooda lama guursado aabbihii abtigii ninka lagu hordilo abtigii ninka lagu hordilo abtiga inankiisa ninka lagu hordilo seedigii ninka lagu hordilo sodogii ninka lagu hordilo suufi ilaahayo ninka lagu hordilo magantiisa ninka dila muftigiisa ninka dila masaafurkiisa ninka dila dhaqanka soomaalida halkaasaa dhigo waa ceeb bay ahayd waayahay haddaba maxasta ilaahay muxuu ka yidhi safa iyo marwo haddaan soo qaato nabiyul haajira iyo nabiyullah ismaaciil markii haraadku qabtay dee waa kii ilaahay biyaha soo saaray maryama waa kii ilahay ku yidhi maryam way adiga ilmahaagu geedkan hoostaada timirta ruuxa ruuxa yani waxaan tusayaa siduu ilaahay maatida u dhowray waayahay nebiyada laftooduba iyaguna way qiimeeyeen haddaan halkaa ka hadlo gabayaabaa lagu yidhi war reerabtigaa waxay laayeen magantii reerabtigaa magantii bay laayeen wuxuu yidhi reerabtigay magantii ha laayaane isla iyaga qaar maganta bixiyey ma jireen haabcaliguran reer kuulba magantii bixiyey gaayo baa wuxuu yidhi yani waa kuse dhaqanka soomaalidu siduu u nacbaa martida iyo maganta iyo maxasta in la laayo wuxuu ninka yidhi sayidkii dhalay ee baaya iska saamaxee saadaasha guuriya markuu sahanka goobayey saraakiisha kuuliya markuu cali seegayey macnaha wuxuu ku fujinaya halkaa kuwii maganta dhowbixiyena waa kaa ammaanaya kuwii maganta dilayna waa kaa aabbii ku canaanaya aabbo halkaa maxaad u guursatay waa dhaqanka soomaalida ahayd oo saasaa sharaf iyo qiimo weyn loo siin jiray geesi naagtiisu way ka adag tahay tusaale dhaqanka islaamka wuu jiraa nebigu wuxu alay salaatu wasalaam raggu waa laba nin dumarka ka adag iyo nin dumarku ka adag yihiin anigu waxaan ugu horeeyaa buu yidhi ragga dumarku ka adag yihiin cumar bin khadaab yaa nin baa u yimiday ninbaa xaaskiisu ka dacwoonayey cumaroo amiimkii radiallahu canhu buu u yimiday wuu yihi cumarow gabadhaydii iyaa ka dacwoonayaa markuu albaabka soo taagay iyuu arkay cumar gabadhiisii higaadinayso meel ka haysato ninkii baa aamusay salaamullahi calaa xajaaj bin yuusuf taad ka dacwoonaysay maskiin baa ahaydba cumar buu sugay yaa amiirulmu'miniin xaaskiiima ka dacwoonaya markaan arkay adigoo halkaa lagu hayso lagu cunay lagu caayayo markaasuu cumar wuxuu yidhi intaa yar bay intaa yar bay intaa yar intaa yar waa hubkoodii waxba ha ka soo qaadin annagu waxaan halkaa ka daran waxaan dhaqanka soomaalida saddex waa hubka dumarkee waxba ha ka soo qaadin caddaynteedii sii calaag cay hadda ku tiraado
dhibaatooyinka la gaadhsiiye gabdhaha waxaa ka mida kufsiga waxyaabaha kufsiga keena ama waayadaa hore keeni jiray dhaqankii hore ee soomaalida amase haddaba keena maxaa ka mida macalin muuse horta waagii hore waxay ahayd way yareen aad iyo aad iyo aad bay u yareen ma jiri jirin dhaqankeenii hore laakiin maanta waxaa markii aan burburnay ayuu wax kasta isbedelay waayahay haddaan taas ka hadlo saddex lagama dhexbaxo dhulkaaga dhaqankaaga dharkaaga dhaqankaagu qiimuu leeyahay saddex maantaa la arkay darag baahatay daanhungoobay dhaqan milmay waa waxa keenaya in kufsigu yimaado midda labaad saddex sifo maantay jirtaa suldaan suul xidhan suldaan sulwaal xidhan suufi qori jirta waxaa keenay dhaqanka burburaa keenay saddex kale sababaha kale waxaa ka mid a kow maandooriye maandooriye waxa soo baxay maanta keeno la cuno waxaa la idhahdaa diiliye damaaci dejiye saddexdaa kiniin markuu ninku qaato wuu isbedelayaa wuxuu ku dhiiranayaa inuu wax walba sameeyo oo ta ugu horeysa ay tahay inuu markaaba gabadh boobo waa ka kow kuwa kale waxaa ka mid a nin midka kol nin kaloli uu laaya hablaha nin cabsanna uu laayaa nin daroogaysana uu laayaa waxyaabaha dhaqankeena ku cusub waxaa ka mid a waxyaabaha imkaan sheegayo okay saddex shay oo kale way gaabisay sharcigii oo qaadkuba ka sarreeyo sharcigii oo qaadku ka sarreeyo shaybasaad shaybe raggii dhaqanka adkayn jiray odayaasha ah oo iyaguna noqday sudaansaad shacbigii oon xumaanta nacayn waana ka mid saddexdaasna waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha keena waxaa fudeeyey sharcigii oo gaabiyey shaybihii oo isaguna gaabiyey shuyuukhdii laftoodii oo ka gaabisana waa ka mid waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha keenay maanta waxaa dhaliya waxaa kaloo ka mid a waxaa soo baxay majlis dumar majlis rageed majlis wadajira kaasna uu soo baxay saddex shay oo kalena way keentaa oo waa maxay shaqala-aanta bata way keentay shaashado xun oo la daawada iminka iyana way keentay shaydaankii oo guryaha ku soo batay sababtoo ah aqalkii facebook baa la daawanaya telefishan baa la daawanaya kuud baa la daawanaya qur-aan kama socdo salli kama socdo diiri kama socdo shaydaankii inuu soo dego waa kan dadkiiba kaxaystaba waa wax jira okay ducadii oo laga tegey dadkii hore waxay odhan jireen cadiimow saddexii wanaaji camalkayga carruurtayda yowman cadiimka waa loo ducayn jiray oo xanuunada maanta dadka haysta oo dabaysha ka mid tahay keento ama istrowga loo yaqaano dhinac qaleelka ama macaanta waxa waa dabayljin waa lagu ducaysan jiray ducaa laabsan jiray ducadiina waa laga tegey bal haddii aan wax kaa weydiiyo dhallinyaradan dambe waxay aad ugu badan yihiin baraha bulshada baraha bulshadu kursiga qayb ma ku leeyihiin baad is leedahay adigu markaad cilmi baadhis ku samaysay macalin muuse arrimahan dhaqanka iyo kursiga gabdhaha way ku leeyihiin way ku leeyihiinoo waaba ta ugu weynba ta ugu weynba waayo waxaa la daawanayaa waxaa lagu ogaacigale aqal baa soo galiyo cidma shanqadhayso guriga gebigiisaba inantii yareed inantii inankii odaygii isnaantii waa lagu weri jiraa muul baa lagu jiraaba waa jimba bayna qaatayba okay haddaba waxaa ka mid waxyaabaha keenay saaad i weydiinayso facebooka lagu jiro oo in badan lagu jiro iska daa qufsi iyo dhibu keenee islaas dhimasha qulub buu keena waa libu keenaaba kow maxaa ka mid a fotocobi hablihii oo habeen iyo dhanaar uu suuq socdo waan waxba soo koobaysanaya oo waxbarashada bugtaa taana keentay fasallo bugo habeen kala dhigto saddexdaa shayba waa ka mid waayo gabadhuhu haddii iskuuliga la soo baxo kowda duhurnimo dib looga arki jira dhaqankana soomaalida maalinta iskuulkaay ka soo baxdo ilaa markay galayso lama arki jirin maantana facebook bay ku jirtaa kow suuqa fotocobi bay doontaa leey kow fasal habeenkiya waxyaabahaasina waxyaabaha fududeeyey in si sahlan gabadha cidlo looga helo saddex waxaa kaloo ka mid a saddex waa saddexna waa ka qayb waxaa ka mid a saxaafadda baadiye saxaafadaheennii saxaafad baadiye oo waxaa ka mid a facebookana sheegayo iyo wax kasta la soo dhigaya wax kasta waa la soo dhigaya saxaafaddaa baadiye waa ka mid waxaa kaloo ka mid a siyaasad baadiyaa ka mid a suldaano baadiyaa ka mid a kuwaasina waa ka qayb waxaa kaloo ka qayba xagga shacbiga shacbigana waa ka mid oo waxaa ka mid iyaga wakaaladaha wakaaladaha idaacadaha laftoodu dadka way guwaabiyaan guwaabada halka laga helaa waa idaacadaha way ka gaabiyeen waxa kaloo dadka laga hagaa telefishinada way ka gaabiyeen waxa kaloo dadka laga hagaa injaraayidka intiina maanta waa waa saxaafad baadiye kufsiga qarsoon wuu jiraa kufsiga qarsooni xeel soomaaliyeed baa jiray haddii gabadh uu nikaxaysto oo israacaan oo heshiiyaan waxaana xaynkeed gogasho xeer ma laha taas haalliba iska ahaayeen diinta dembi ku ahaato laakiin xagga dimuqraadiyadd iyo dadkaba dee hadday heshiiyeen dee iyagoo taleynay ba xisaabini laakiin dhib laguma qaadi jirin laakiin sida kale haddii gabadha la qasbo ama la xoogo gar baa dhici jirta tusaale nusaya arrin cakiran baa dhacday gabadh baa waxay la kulantay nin qubaysanaya oo maydhanaya gabadhii way oyday gartii baa la galay waxay ninkaasi gabadha ka ooyey gartii baa la galay naa miyuu ku dhirbaxay maya miyuu kula diray maya miyuu ku caayay maya dibakasaawar gabadhu ninka qaawan miyay u oyday mise way ka oyday gartii ninkii waa lagu waayay yana kuse dhaqanka soomaalidu halkuu dhigay waayahay waxaa soo baxay iminka xagga kufsiga qarsoon haddaan ka hadlo kaasuu jiraa saddex geeljirow waa gunnimo saddex geeljirow waa gunnimo inan yan la barshee inan garooba la barshee islaamna qaba la barshee waa gunnimo waa reerbaadinimo dhaqanka islaamku waa ku ceeb xitaa gaaladu waan ka hadlaya way ku jirtaa way ka hadleen iyaguna laakiin waa dhaqanbiis waa wax jira nin gaalada ingiriisa ayaa lagu yidhi gabadh aan xaaskiis yahayn baa la hadashay ninkii ingiriiska wuxuu yidhi mar haddii gabadh aan xaaskay yahayn buu la hadla layidhi si sharci darra ah waa iscasilay wuu iscasilay ninkii waa gaalkii gabadh maraykana waxay tidhi my husband is not a jeating time ninkaygu bay tidhi maaha kaayin oo ninka rag nin dumar doonanaya maaha naagac badna waxay tidhi ninkaygu waa caynkaas haddaba innaga dhaqankeennii ninkii xumaa ee faasiq ahaa ayaa dadkii dhex fadhiisanaya kii sharafta lahaa kii karaabada kii shaqa lahaa ninka xun waa in qalbiga laga nacaa oo dadka dhex gelin laakiin marka mujtamacay soo dhaweeyaan kii shariinta kufsaday kii faasiqa wixii oo dhan baa isdhex fadhiisanaya waxba laga soo qeyn ilbaxni waa arkaaba inagoo soo gunaanadiina barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka xalka dhaqanka soomaalida muxuu ahaan jiray xal u noqonaya mashaakilaadka iyo waxyaabaha aad ka warantay iyo dhaqanka hore ee soomaaliyeed sidii uu ku xalili jiray wakhtigan maxaa xala xalku wuxuu yahay de horta waxa weyaan haddii ninkii waxeleba ou bilaabay uun dhac biso dhab baa timiday marka ani waxaan qabaa haddii la doonayo inaan badbaadno kow number one waa in dhaqankeenii kor loo soo qaadaa dhaqankeennii uu liitaa dhaqankeennii uu burburay ummad kasta waxaa ilaalisaa waa dhaqankoodii ubadkeenni maanta saddex loogu galo inantaadii oo shabadoo tahriibaysa inankaagii oo dhalinyaroo tahriibaya islaantaadii oo la jecel gaaladii waxay leedahay somalilan waa ka yimiday ama soomalilan ka yimiday caydna waanahay cadiibka ma odhan ma cilmigiina beena ma cumabaadkiin mise cidda intarsaa badowa war haddaan soomaalinahay waxaan waxaa kaga bixi karnaa ku yeeli karnaa kow inaan dhaqankeeni soo ceshanno kow diintii inaan kor qaadno laba waxbarashada tayadiina kor u qaadno haddii waxaas isbiirsadaan waxaana u istaagaya baaba'aya waxaan ka yarbaqaa mararka qaarkoodna in waxaan ay tahay mashruuc dibadda nagiin dib oo lacag lagu baxsho anigu waxaan wax dhaqankiina ka mida maaha nin waanuba waxaan samayn karaa nin awaanoo waxaan kusoo gabagabaynayaa reer jibuutaaba waala dhigay wuxuu yidhi dadkani ma dhanna waxna uma dhinna wanaagna uma dhawa maantay taagan tahay dadkani ma dhanna waxna uma dhinna wanaagna uma dhawa
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta aynu ku soo qaadannay sidii uu u qiimayn jiray dhaqankii hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalidu gabdhaha iyo wakhtigan halka la marayo iyo dhibaatooyinka la gaadhsiiyo haweenka waxaa marti noogu ahaa toddobaadkan barnaamijkeenna macallin muuse diiriye xuseen oo ka mid ah macallimiinta in ka badan afartan sano ka soo dhigayay dugsiyada hoose dhexe iyo jaamacadaha dalka ahna dhaqanyaqaan cilmi baadhis ku sameeyey dhaqankii hore ee soomaalida waxaa barnaamijkan idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay barnaamijka aad dhegaysanayseen waa sooyaalka dhaqanka halka aad ka dhegaysanayseennna waa v o a markan kusoo dhawaada dhegaystayaal warkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee kooxda bayan monik ayaa xalay ku guulaysatay koobka naadiyada kubadda cagta dunida kadib markii ay hal iyo eber uga badisay ciyaartii faynaalka kooxda tigres ee dalka mexico labadan koox ayaa kala matalayay horyaalada yurub iyo latin america waxaana ciyaartii xalay goolka keliya ee ay bayan ku badisay u dhaliyey ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara ee benyamin bafard bayan monik ayaa waxa ay koobka ku qaaday magaalada dooxa ee dalkaasi qatar oo lagu martigeliyey tartanka naadiyada kubadda cagta adduunka ee sanadkan bayan munik waxa uu koobkan u yahay kii lixaad tan iyo sanadka labada kun iyo labaatanka waxaana horey ugu soo guulaysatay koobka uefa champions leaga ama koobka kooxaha horyaalada qaarada yurub horyaalka jarmalka koobka jarmalka subarkaabka yurub iyo koobka subarkaabka dalkaasi jarmalka waxay sidaas ku noqotay kooxdii labaad ee lix koob hal xilli ciyaareed ku guulaysata horey waxaa diiwaankaas u haystay naadiga barcelona ee dalkaasi spain oo sidan oo kale lix jeer ama lix koob u qaaday hal xilli ciyaareed gudihii dhinaca ingiriiska haddii aan aadno waxaa xalay lasoo gabagabeeyey wareegii lix iyo tobanka ee koobka efa kaabka kadib markii kooxihii harsanaa ay soo baxeen chelsea hal iyo eber ayay kaga badisay barnsley halka southampton ay laba iyo eber ku qaraacday wolverhampton wondres sidaas daraaddeed waxaa isla xalayba la sameeyey isku aadka wareega quarter finalka ama sideedda koox ee koobkan waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sidan everton ayaa waxa ay fooda diri doontaa kooxda manchester city leicester city ayaa iyana waxa ay isku dhaceen ama ay isku aadeen manchester united chelsea waxa ay ku aaday kooxda sheffield united halka southampton ay fooda deli doonto kooxda kubadda cagta ee pornomouth horyaalka zeeriyacaada talyaaniga kulan ka tirsan ayaa caawa fiidkii dhici doona waxaanuu dhex mari doonaa kooxaha bolonia iyo benevento hogaamiyayaasha horyaalka ee milan habeen dambe ayay marti u noqon doontaa kooxda spetsia laakiin ciyaarta ugu xiisaha badan sabtida ayaa dhex mari doonta napoli iyo yuventus torino ayaa iyana la ciyaari doonta genoa sabtida birita horyaalka premier league ingiriiska ee dhowr ciyaarood oo xiisalah ayaa dhici doona waxaa ka mid ah kuwooda isha lagu hayo liverpool iyo lester oo beri galab is arkaya manchester city oo horyaalka hogaaminaysana tottenham ayay martigelin doontaa ciyaaraha kale crystal palace banley ayay la dheli doontaa aston villan waxay la ciyaari doontaa brighton natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi idaacadaheena xiga ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaaraha inta hayno joogto
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan ay ku luuqaynayso fanaanada sahre siyaad
idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo